إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaad dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidanka kenya ku gaaray qarax maalmo ka hor lagula beegsaday qaybo ka mida gobolka wajeer ee ku jira gumaysiga dowladda kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo ka dhanaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada bay iyo shabeellada hoose madaxweynaha faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ayaa waxay guul taariikhiya ku tilmaameen heshiiskii ankara ee etoobiya lagu siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya meydadka laba dumar ah ayaa laga helay kayn ku taalla ismaamul ka tirsan waddanka kenya munaasabad lagu soo xirayay kulan dhex maray maamulka islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo indheergaradka beesha tunni ayaa ka dhacay deegaanka kunyabarow ee walayada islaamiga ee shabeellada hoose ciidamo gadoodsan ayaa hanjabaad culus u jeediyey hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed iyagoo u qabtay muddo afar iyo labaatan saaca dowladda maraykanka ayaa dalbatay in xilka laga qaado islamarkaana maxkamad la horkeeno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashida etoobiya قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax dhimasho ee dhaawac ay ku noqdeen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe warkaas iyo warar kale oo ku saabsan howlgallo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobollada shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo ba'y iyadoo tafaasiil dheeraad ahna laga helayo weerar maalmo ka hor ka dhacay gobolka wajeer oo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda kenya haddaan ku horumarno ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gudaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe una dhow magaalada caasimadda ah ee muqdisho dhimashada waa laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah dhaawucuna waa shan kale oo ka tirsan ciidamada dowladda xasan sheekh xilliga qaraxyada ay dhacayeen waxaa meel u dhow saldhigga ku sugnaa odawaa yuusuf raage oo ah taliyaha ciidamada dowladda federaalka iyo taliyaha ciidanka sirdoonka ah cabdulaahi sambaluushe kuwaasi oo dhowaan ka baxay magaalada muqdisho si ay u dhiirigeliyaan askarta dowladda federaalka oo lagu soo jebiya dagaalka dhacay xawaadley halkaas oo lagu dilay in ka badan labaatan askari oo ay ku jiraan saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda taliyaasha ciidamada militariga iyo kuwa sirdoonka ee dowladda federaalka ayaa si deg deg ah looga saaray goobta ay ku sugnaayeen iyagoo argagaxsan sababo ku aadan dhawaqa qaraxyada ka dhashay oo ahaa kuwa aad u culus dhanka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya waxa ay ku waramayaan ciidamada mujaahidiinta in xalay dagaal culus ay ku qaadeen xero ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin degmada janaale ma inaan helin faahfaahin ku aadan dagaalkaasi dhanka gobolka bay wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan ciidamada mujaahidiintu in xalay qarax ay la beegsadeen goob ay ku qayiilayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo khasaare kala duwan ayaa la soo wariyey in uu gaaray ciidankaasi sidoo kale gobolkaasi ciidamada mujaahidiintu waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xere askarta xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor wararka bay ayaan ku guda jirnaa waxaa sidoo kale xalay la weeraray guri uu degmada khansax dheer kaga sugan yahay guddoomiyaha maamulka koonfur galbeed ugu magacaaban degmadaasi ninka lagu magacaabo cabdi ibraahim waxaa la sheegayaa in si dirqi ah uu kaga badbaaday howlgalkaasi oo la doonayay in lagu dilo wajeer faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helaya qarax maalmo ka hor ka dhacay duleedka deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer kaas oo lala beegsaday kolay ka tirsan ciidamada kenya dhimashada hadda waxaa la xaqiijiyey sagaal askari oo ka tirsan ciidamada kenya dhaawicuna waa saddex iyo toban kale oo ka tirsan askarta kenya weerarkaasi waxaa ku gubtay laba gaari oo kale ah taw iyo koyal madaxweynaha faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida ethoobiya ayaa waxay guul taariikhi ah ku tilmaameen heshiiskii ankara ka dhacay ee ethoobiya lagu siiyey qaybo ka mid a badda soomaaliya maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa dhowaan safar ku tagay magaalada adisababa ee caasimadda waddanka etoobiya wuxuuna halkaasi kula kulmay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed abiy ayaa soo dhoweyn diiran u sameeyey madaxweynaha faransiiska waxa uuna ugu mahad celiyey booqashadiisa oo markii labaad etoobiya ku tago lix sano gudahood walaaliyo saaxiib wanaagsan oo etoobiya leedahay ayuu yidhi abiy axmed oo qoraal kusoo qoray bartiisa agis hore la odhan jiray twitterka internetka abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa sidoo kale yidhi kulankayga labada dhinac ee madaxweyne emmanuel macron ayaan kaga hadalnay arrimo badan oo labada dhinac ah iyo kuwo kale oo caalami ah ayaa lagu yidhi qoraalka lagu daawacay barta abiy axmed qodobada sida gaarka ah isku dul istaageen madaxweynaha faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxaa ka mid ah helitaanka marinbadeedka ay xusul duubayso xabashada etoobiya emmanuel macron iyo abiy axmed ayaa si wada jira hoosta uga xariiqay in damaca etoobiya ee badda soomaaliya uu yahay guul taariikhi ah oo xaqiijinteeda iska kaashan doonaan sida warka loo dhigay faransiisku wuxuu taageersan yahay raadinta marinbadeed si nabad iyo sharci ah ayuu yidhi abiy axmed isagoo faahfaahin dheeraada ka bixinaya waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha faransiiska shirkan jaraa'id ee dhowaan ka dhacay dalka etoobiya una dhexeeya etoobiya iyo faransiiska ayuu macron kusoo dhoweeyey heshiiskii dhowaan ka dhacay ee xaaraanta ahaa magaalada ankara ee dalka etoobiya una dhexeeyey abiy axmed iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya koob iyo tobankii bishan diseembar ee sanadkan aynu ku guda jirnay laba kun afar iyo labaatanka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa booqashadiisii tan ka horeysay ku sheegay in etoobiya uu ka taageeri doono ilaalinta kiniisadaha ku yaala gudaha dalka etoobiya dhan xirfadeed iyo dhan maaliyadeed intaba xukuumadda adisababa iyo dowladda faransiiska uu hogaamiyo ninka caadaystay cayda iyo aflagaadada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee ayaa labada darafba leh xiriir qoto dheer oo islaamla dagaalan ah waxaana jira heshiisyo qoto dheer oo dhanka difaaca oo ay wadagaleen etoobiya iyo faransiiska booqashada madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron uu ku tagay dalka etoobiya gaar ahaan magaalada adisababa ayaa ku soo aadaysa xilli etoobiya ay u xusul duubayso sida ay xoog iyo xeelad ugula wareegi lahayd qaybo ka mid a badda soomaaliya
meydadka laba dumar ah ayaa laga helay meel kayn ah oo ku taalla ismaamul ka tirsan waddanka kenya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi dalka kenya oo ka mid ah goobaha ay sida joogtada ah uga dhacaan dilalka muslimiinta ayaa waxaa maalinnimadii jimcaha ee shalay laga helay meydadka laba dumar ah waxayna midood ka lalaaday geed sida uu booliska ismaamulkaasi u sheegay nin xoolo dhaqato ah oo meydadka haweenka markii hore arkay haweenka dilka loo geystay ayaa da'dooda lagu qiyaasay labaatan jir iyo lix iyo soddon sanno jir dadka goobta tegay ayaa ku warramay inay soo heleen boorsooyin ay wateen marxuumiinta oo ku jira buugaag nood ah kaarka bangiga iyo agabyo kale meydadkan ayaa la geeyey isbitaal ku yaalla magaalo ka mid ah kenya si baaritaanno loogu sameeyo meydkan loona ogaado waxa sababay dilkooda askarta kenya ayaa inta badan xerxera muslimiinta ku nool halkaasi ayagoo ku eedeynaya waxa ay ku magacaabeen argagixiso oo loola jeedo qof walba oo ku dhaqma kitaabka munasalka ee qur'aanka kariimka ah kadibna aan dib loo arkin marka dib loo eego taariikhda dalka kenya ayaanan sanadkiiba soo marin inay dilal ka dhacaan amaba dad layska waayo iyada oo meel ay jaan iyo cirib dhigeen la ogaan waayey kuwaas oo lagu tuhumo inay ka dambeeyaan booliska ama ballaamaha amniga dalkaasi munaasabad lagu soo xirayay kulan dhex maray maamulka islaamiga ee shabeellada hoose iyo indheergaradka ah beesha tunni ayaa ka dhacay deegaanka kuuyanbarow ee walaayada islaamiga ee shabeellada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader kulan ay iskugu yimaadeen maamulka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo indheergaradka beesha tunni ayaa wax u ka dhacay deegaanka kuuyanbarow ee gobolka shabeellada hoose waxaana kulanka loo gaarimsanayay arrimo dhowr ah oo beesha iyo wilaayada ku saabsan kulankan ayaa waxaa sidoo kale barbar soctay dowla diini ah oo ay qaateen nabadoonnada iyo odayaasha beesha tuni taasoo socotay muddo bil ah tirada nabadoonnada iyo odayaasha ayaana waxaa lagu sheegay toddobaatan iyo kow xubnood oo ka kala yimid qeybaha kala duwan ee wilaayada xidhitaanka kulankan ayaa waxaa dhacday munaasabad ballaaran oo si weyn loo soo qaban qaabiyey waxaana ka soo qaybgalay culimo nabadoonno salaadiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana halkaas laga jeediyey kelimaad kala duwan oo dhinacyo badan taabanaya culimmada goobta ka hadashay islamarkaana lagu casuumay xafladda ayaana waxaa ka mid ah sheekh faarax cali xuseen isagoona dardaarana kala duwan u jeediyey dheergaradka beesha tuni ee loo soo xidhay dowladda waxuu dhanka kale ka hadlay fadliga uu leeyahay in la barto cilmiga sharciga iyo in lagu dhaqmo wax la bartay لأن طلب العلم الشرعي وفريضة waliba min awjab alwaajibaat uu ka mid yahay awkad alwaajibaat qofku inuu barto cilmiga sharciga ah weliba cilmiga qeybta qof kasta ku waajibaysa oo ugu horeeyo masaa'il alqabr su-aasha qabriga laisku weydiinayo qofku allah yaqaano uu barto macrifatu lcabdi rabbah wa diinahu wa nabiyahu saddexdaas gorgortan ma gasho islaamnimaduna saddexdaasay ku dhan tahay waxaa idinkugu bogaadinaynaa inaad barateen muddadaad meesha aad ku xariisneedeen cilmigii sharciga ahaa ee laasimka ku ahaa qof walba haddana waxaa idin hor yaalla dhaqankii ku dhaqankiisii iyo addacwatu ilayh suldaan maxamed cabduqaadir suldaanka guud ee beesha tuni ayasna wuxuu markiisa madasha ka jeediyey kelmaddu inteeda badan ugu dardaarmayey nabadoonnada beesha isagoona fadhay inay dacwada dadka gaarsiiyaan isla markaanay dhowraan ballantii halkaas lagu kala qaatay waxaan halkan kula dardaarmayaa dhammaan nuqubadii samadoonnadii waxgaradkii dowladan ka faa'iidaystay waxaa idin yaalla xil culus xujaana lagu oogay dadkeena waa ogtihiin maanta xaaladda ay ku sugan yihiin nabadoonnadan meeshaan wada fadhiya mi iyo magaalay ka kooban yihiin hadday tuulo ahaan laheyd hadday baadiye ahaan laheyd dhammaan gobolka shabeellada hoose nabadoonadoodii iyo samadoonadoodii waxgaradka inta la isugu keenay dadka waa dadkeennii waxay u baahan yihiin in diinta la gaarsiiyo jahliga laga saaro waa inaan dhisnaa dadkeena naga dambeeya ruuxdooda waa inaan dhisnaa meeshaan ballamo badan aan qaadnay bayaankii meeshaan laga akrinay waa ogeydeen wadatashii kale oo ka soo baxay oo nuqubada hadda bay ay wadaan warqadahoodana waa ogtihiin waxyaabo badanaa lagu ballamay ballantuna waa diin ilaahay aan ka baqno ballantaas aan qaadnay ha laga soo dhalaalo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoon maxamed uruur manuur oo ka mid ah nabadoonnada beesha tuni isagoona ka warbixiyey duruustii ay qaateen intii ay dowlada ku jireen dowlada kitaabihii oo un ku qaadan ki qoran ana haddii allah awoodi laha ogolaada kitaabadaas inaa walku sheegfadaay namber kow tafsiiru lqur'aan alkariim namber lama addalaa'id fii xukmati mawaalaat ahli alishraak namber saddex alarbacuuna fii dimati ltacasub alqabaliya namber afar alwaajibaat almutaxatimaat namber shan xusnu lmuslim namber lix altakhliis sifatu salaati annabiy namber toddobo khulaasatu nuuru yaqiin namber sideed asaasiyaat addiin namber sagaal alqaraa'atu walkitaab namber toban tasxiixu alqur'aanu alkariim tobankaahay kitaab lagu qaadi gabagabadii kulanka waxaa halkaasi ka soo baxay war murtiyadii ku wada midaysan yihiin dhammaan xubnaha nabadoonnada ee beesha tuni iyo wilaayadii islaamiga ee shabeellada hoose waxaana munaasabada soo xidhay waliga wilaayadii islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan dowladdu waxaa qayb ka ahaa wadatashiye iyo isxuguraysi ayaa qayb ka ahaa iyo cashiro badan oo socday marka insha alla tamaan gabagabo awalan waxaan isu daarmaynaa ilahay subana wataala cabsidiisa ilahay qofku inuu ka baqo oo wiqaayo u samayso taqwada ilaahi subxana watacaala tafaasiir badana laga sameeyey an yaukhad alcabdu wiqaayatahu min sikhati illaahi caza wajala wa min cadaabi illaahi qofku inuu gaashaan uu ka samaysto ilahay subana wataala cabsidii caradiisa maamulada taabaxsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhisan wilaayaadka islaamiga ayaa waxay mar walba diiradda saaraan inay wanaajiyaan xidhiidhka ka dhexeeya qabaylada muslimiinta ee deg wilaayaadka islaamiga iyo sidoo kale maamulada wilaayaadka waxaana inta badan dhaca dowraad iyo kulmo kuwan la mid ah oo ay yeeshaan beelaha soomaaliyeed iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaaba ciidamo gadoodsan ayaa hanjabaad u jeediyey hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed iyagoo u qabtay muddo afar iyo labaatan saac ah mubaarak cumar ayaa ka warramaya ciidamadan gaduudsan oo ka cabanaya mushaar la-aan ayaa waxaay muddo afar labaatan saca u qabteen cabdilcasiis lafti gareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada iyo maleeshiyaadkaani ku muujiyeen cabasho xoogan oo ay ka qabaan madaxa maamulkaasi oo ay ku eedeeyeen inuu dayacay waxa ayna sii darro ku tilmaameen in lafti gareen uu damashaad isaga jiro xilli iyaguna gaajo u dhammaanayaan iyagoo duurka ay gaajo ku dhammaynayso ayna dhibaataysan yihiin ay askartu sheegeen in hogaamiyadu uu habeen hore dhigtay xafladda ay ku baxday boqolaal kun oo dollar waxay sidoo kale carbaabeen in xaalkooda culisa oo ay gaajo u dhammaanayaan iyagoona muddo afar tasac gudahood u qabtay lafti gareen inuu kaga soo jawaabo cabashadooda ciidanka daraabiishta degmada bangbeeg baanduulka ururka degmada wanglibeen anagoo saamaduulaa la yaraa shaatiga daraawiishta onatee tuu taha adi isiidi diyaari inkishanta beledugdi inkisiidi todoba bilooda dhibow aan haayi haguugdi todoba bilood dhibow aan haayi ani as dhartay ini halnoo fadaana todoba sano ilaa shan sano ilaa afar sano haguuglaan dagaalka shalmaanta ka bilaawani iridi beledugli taliyaa iyo nintay wasiirka madi habadaka bilaawadaasi askargii markaas ilaa hadda difaaca jiro dhaanto ila jiif askartii siyaadahayti islaantisa baanta ونكشي هدي ما انت وكب على كاس لانك قام قام يتوك غرورك لك ار تالي ان اديا فدا نقدا قاي ليوت ادي لا انك قاي لي هدي صار ادي سيادي والك ونكي بحالا كا دار جلام بلا وكا دك كا هل دولار ام دكان لسيادا او فلابا كذا ما يصير شرب هل دولار انا كذا ولا كذا ما يصير koonfur galbeed madhowsi haddii walba liin qabadaasho sida wal hal liin qabatay haddii wal liin qabado waxay timi labaatan afar afar saac gudaantiye jibaab hansiido askarta maamulka koonfur galbeed iyo kuwa maamulada kale ee dabadhilifyada u hesheeya ayaa marar badan sidan oo kale cabasho ka muujiyey iyagoo ka cabanaya mushaar la-aan iyo gaajo ayna mararka qaar dadka ay kula kacaan boob iyo kufsi baahsan oo ay ka geysanayaan goobaha ay ka taliyaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda maraykanka ayaa dalbatay in xilka laga qaado islamarkaana la horkeeno maxkamad mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashida ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar
xukuumadda washington ayaa soo jeedisay in xilka laga qaado mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xabashida itoobiya kuwaasoo ay ku eedeysay inay geysteen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha mas-uuliyiinta oo aan magacyadooda la sheegin ayuu mareykanka ku eedeeyey inay ku kaceen tacadiyo ka dhan ah bani-aadannimada si gaar ah xilligii uu socday dagaalkii u dhexeeyey tigre iyo dowladda itoobiya haweeneyda ah madaxa xafiiska dembiyada caalamiga ah ee mareykanka ayaa sheegtay in itoobiya ay weli ka socdaan tacadiyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka iyadoo si gaar ah u sheegtay gobolka tigree dowladda xabashida itoobiya ayaa ilaa iyo hadda wax jawaab ah ka soo saarin hadalkan ka soo yeeray xukuumadda washington waxaana dowladda mareykanka qudheeda ay ku kacaysaa xadgudubyo ka dhan ah muslimiinta taasoo gumaad aan kala joogsi lahayn u geysanayso dad aan waxba galabsan iyadoo aysan jirin cid kula xisaabtanta gumaadkaasi marka laga yimaado xarakaad jihaadi ah oo sheegaya in aan looga hari doonin dulmiga ay geysanayso dowladdan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa